kusoo dhowaada mid ka mid a barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay wax soo saarka barnaamijkan waxaa gacan ka geystay hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay oo taageero ka helaysa hay-adda horumarinta caalamigahi ee maraykanka ee u s aid barnaamijkan waxaa isku dubariday xasan kaahiye anigoo axmed xasan ibraahim ah ayaa idiinla socodsiinaya ee ku soo dhowaada barnaamijkan mowduuca maanta waxa uu ku saabsan yahay maaraynta iyo maamulka hagaajinta tani waa howl muhiima oo hubinaysa in tayada dalagga la soo saaray la hayo inta lagu guda jiro iyo weliba kadib goynta waxaan ka hadlaynaa goosashada iyo maaraynta goosashada kadib goynta dalagyada waxay ku lug leedahay ka saarista wax soo saarka ama qaybo ka mid ahi warshad qiimo dhaqaale iyo nafaqo leh beeraleyda iyo macaamiisha maaraynta goosashada kadib waxa ay ku lug leedahay howl yareynaya qashinka goosashada dalagyada hubinta tayada wax soo saarka inta lagu guda jiro kadib goosashada kordhinta muddada inta cuntadu ay sii ahaato mid hagaagsan islamarkaana hagaajinaysa nafaqada qiimaha leh iyo weliba u cuntuminta cuntada aan si qoto dheer usii soconno ujeedada ugu weyn ee shirkad kasta oo wax soo saar dalagahi waa in la helo dalag wanaagsan oo ka qayb qaata hagaajinta xaaladda dhaqaale iyo nafaqo ee qoys sidaa daraaddeed waa muhiim in la hubiyo in tiya wax soo saar la ilaaliyo goynta ka hor inta lagu guda jiro goynta iyo kadib goosashada abuurista dalagyada waxaa loola jeedaa ugu horeyn soo saarista cuntada si loo isticmaalo heer qoys halkaa wixii ka badanna loo iibgeeyo dakhli soo saar iyadoo la tixraacayo cashar tababar ah oo lagu dabooli doono suuqyada si loo sahmiyo siyaabo kala duwan oo lagu duwo wax soo saarkeenna suuqa loo aqoonsado dariiqyada suuqa qaabdhismeedka suuqa iyo weliba dadka quseeya dalagga gaarka ah ee la soo saaray waxqabadyada soo socda waxa ay ku lug leeyihiin maaraynta kadib kow goynta laba kaydinta saddex gaadiidka afar ku darista qiimaha waxaan hadda eegaynaa qodobka ugu horeeya ee goynta maxay tahay sababta uu beeraleygu fiiro gaar ahi ugu leeyahay goosashada haddii farsamooyinkan goosashada saxda ahi aan lagu dabaqin beeraleydu waxa uu waayi karayaa qayb badan oo ka mid a dalagyada ka soo baxa sidaa daraaddeed beeraleydu waa in ay hubisaa in dalagga waxa la gooyaa wakhtiga saxda ah habka goosashada habboon ayaa loo isticmaalaa kaasoo ay ku jiri karaan goosashada gacanta iyo isticmaalka mashiinada geedka beseli oo caafimaad qaba oo keliya ayaa la goostaa waxaan hadda eegaynaa qodobka labaad ee keedinta markuu beeraleydu oo goosto dalagyada waxaa qaar ka mid ah islamarkiiba waa la qaadaa inta kasoo hartayna waa la iibgeeyaa ama la gadaa sidaa daraaddeed beeraleydu waa inay hubisaa in wax soo saarka si fiican loo keediyey oo la heli karo si loogu isticmaalo mustaqbalka isagoo fulinaya dhaqamada soo socda oo ku kala duwan nuuca dalagga la goostay qallajinta saxda ah ee wax soo saarka ka hor kaydinta kaydinta hawo furan boorsooyin si fiican u xiran ama weelal hubinta in booska kaydinta si hawo lahi loo isticmaalo oo aan qoyaan lahayn hubinta in wax soo saarka kaysan la dhigo dhul dushiisa haatan waxaan eegaynaa qodobka afaraad ee ku darista qiimaha waa maxay isugeynta qiimaha kordhinta qiimaha micnaheedu waxa weeye kordhinta qiimaha dalagga sideen sidan ku yeelnaa waxaana jira dhowr siyaabood oo qiimo loogu darayo dalagyada soo go-ay waxaana ka mid a meerashada dalagyada soo go-ay sida khudradda ama khudaarta qallajinta galleyda galleyda iyo kalluunka kala soocidda wax soo saarka si loo kala saaro midhaha wanaagsan iyo kuwa xun kala saaridda wax soo saarka iyadoo loo eegayo tayada iyo cabbirka kuwa saqaynta sunta cayayaanka si looga hortago inay ku dhacdo cayayaanka inta lagu guda jiro kaydinta kusoo rididda wax soo saarka kuteedharo iyo gaar ahaan tiro u diyaarsan kaydinta daabulidda iyo weliba iibinta suuqyada calaamadaynta wax soo saarka si loo ogaado aqoonsi fudud dukaamada iyo suuqyada wax soo saarka beeraha waa maxay howsha agro wax soo saarka agro waxa uu ku lug leeyahay in wax soo saarka beeraha laga bedelo foomka cayriinkaahi loona bedelo alaab nolol dheeryalahi qiimo nafaqo oo ka wanaagsan waxtarka cuntooyinka oo wanaagsanaada iyo dakhli badan ka hela beeraleyda wax soo saarka beeraha ee kala duwan ayaa lagu baraarujin karaa alaabooyinka kala duwan miyaad magacaabi kartaa dhowr shay oo laga soo saaray dalagii la goostay dalagyada waxaa loo isticmaali karaa in laga sameeyo calafka xoolaha dufanka la kariyo daqiiqda loo isticmaalo saameynta rootiga calafka xoolaha iyo kuwo kale oo badan baradhada macaan waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo casiir subaga looska daqiiqda loo isticmaalo sameynta rootiga iyo kuwo kale oo badan midhaha iyo sidoo kale qudaarta waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo casiir sida macaanka maraqa yaanyada saabuun laga soo qaado afokadis iyo kuwo kale oo badan sida hore loo sharaxay waxaan ka hadli doonaa suuqgeynta sida ku jirta howlaha muhiimkaahi maadaama ay bixiso isku xirnaanta beeraleyda iyo sidoo kale iibsashayaasha macaamiisha wax soo saarka beeraha maxay muhiim u tahay suuqgeynta waxay kaa caawinaysaa beeraleyda inay sahmiyaan jidadka wax soo saarka beeraha waxay kaa caawinaysaa beeraleyda inuu helo lacag uu dib ugu maalgashto beerta xilliyada soo socda waxay kaa caawinaysaa asaasidda taageero iyo sidoo kale koox u ololeeya dejinta qiimaha iyo weliba gorgortanka waxay dhiirogelinaysaa ku darista qiimaha wax soo saarka beeraha si loo hubiyo in si hufan oo ku habboon loogu wareejiyo wax soo saarka beeraha beeraleyda una soo wareejiyo iibsashada beeraleyda waxaa looga baahan yahay in ay ka feegjignaadaan arrimaha saameynta ku yeelan karaya suuqgeynta wax soo saarka beeraha waxaana ka mid noqon kara qiimaha alaabta qiimaha alaabada la midka ah ee soo saarayaasha kale isbedelada qiimaha mustaqbalka dhaqan jawi siyaasadeed dhacdooyinka masiibooyinka dabiicigahi iyo weliba aafooyinka wacyigelinta macaamiisha waxaana jira jeliyaal kala duwan oo door muhiimay ka ciyaara suuqgeynta waxaana ka mid ah beeraleyda aruuriyaasha dilaaliinta jumliyaasha dukaamada iyo sidoo kale iibsashayaasha macaamiisha caqabadaha qaarkood ee soo food saaray keenista wax soo saarka beeraha ee suuqyada waxaa ka mid ah la-aanta kaabayaasha bulshada sida wadooyinka qiimaha macaamiil sare xaaladaha xun ee cimilada amni darro qalab goosashada kadib iyo sidoo kale qalabaynta iyo tiknolojiyadaha oo aan ku filneyn nidaamyada macluumaadka suuqa ku filan oo aan lagu kalsoonaan karin helitaanka dhaqaale liita gabagabadii waxaan eegaynaa maaraynta dalagyada kadib iyo weliba suuqgeynta waxaan aragnay in wax soo saarka dalagga ee guulaystay uusan ku ekeen goosashada laakiin uu jiro xiriir muhiim ah oo ku saabsan maaraynta dalagyada kadib iyo suuqgeynta markii ay beeraleydu ay yareeyeen qashinka dalagga la hubiyo tayada lana hagaajiyo qiimaha nafaqada iyo nolosha nololeed ee soo saarka dalagyada beeraleyda iyo sidoo kale bulshada ayaa horumarin doono marka laga hadlayo yareynta saboolnimada sugnaanta cuntada iyo sidoo kale jiritaanka deegaanka baahida aan reebno shicibyo aan beera falano
haddaba si aan arrimahan wax badan ugu ogaanno waxaan ka waraysanay yuusuf cali maxamed oo soo bartay cilmiga beeraha su-aasha ugu horreysa ee aan weydiinay ayaa ahayd maxay yihiin howlaha ugu muhiimsan maaraynta goosashada kadib si horta markii laga hadlayo horta harvesting ama kale laba harvesting waa dhinaca harvesting ama post harvest managementiga waxyaaba ugu waxyeeshan waxaawaa horta waa part of waxaawaa economic waaye ma fahante minaha muhiimadana waxa waay horta ama qiimo loo sameynaya waxa waay waa nutritional value of farmer minaha inay customer yani inay yani muhiim u tahay ama management ahaan maaragta important u tahay waxa waay quality of oo minaha oo minaha cropkii ama wixii lasoo saaray in la manteegareeyo ama yani la ilaaliyo inta lagu jiro maaragtay seasonka oo already maaragtay hadda ha noqoto post ama berry ha noqoto harvesting ha noqoto mid labaad waxa waay markii laga hadlayo kroobka maaragtay goosashada waxay aad horta si diib leh waxaysantaa marka sheegii la goosanayo maaragtay dhaqaale ahaan ama ama qiimo ahaan yacni horta beeraleyga iyo qofka isticmaalayo intay yani ugula waxheshiiyiin marka marka muhiimad anasiugala waxaa waaye inuu minimize sameeyo horta minimize crop level la sameeyo management waxaa kaloo soo hosgalaya si loo xaqiijiyo quality-ga maaragtay oo wixii lasoo saaray inta lagu jiro micnaha waxyaabihii maaragtay oo prolonged micnaha prolonged periodka maaragtay ama kale food remainka maaragtay inta lagu jiro maaragtay waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa horta in la sheegi maaragtay minimaad lagu sameeyo ama habaar masjid lagu sameeyo marka saasay ila tahay markii bas harvesting managementiga Waa- waa tahay ee, maxay muhiim ugu tahay in la qabto howlaha maaraynta goosashada kadib sidayse saameyn ugu yeelan kartaa nolol maalmeedka beeraleyda En, eh, sheygan horta harvesting oo sameynaa horta then harvesting kadib storage aa lagu sameynayaa storagekii marka lagu sameeyo transportation aa lagu sameynayaa then haddana value addition haddana meesha kasoo galaayo marka intaasoo qodob markii en, haddana gudaha uu sii galo horta waxaa kalaa jiro oo yacni harvesting be- micnaha qofkan muhiim ugu leedaha waxaa waaye sheegii en eh, wuu keenaya asiga waa ku manaafacaya horta asi Mhm.
ahaantiis qofka beeraleyda ma aragtay intaanu wakti soo geliyey water management iyo waxyaabahan beertii waa soo waxaystay markii yani laba system waay inuu sheegi duration sameeyo ama inuu keysado uu u raadiyo maarka long time ama wakti yacni waxyaabihii uu keediyey inay u noqdaan inuu beri ku faa'iido kasoo qabo en en sheegan en eh, qiimo marketka xitaa haddii uu kor uu noqdo ama micnaha waxyaabo badan uu ku qabsanaya way kamid yihiin nafsadiisa familkiisa ama asiga waxay u taraysaa xitaa incomekii ma arkaysa ama waxyaaba uu ku tashan karo oo aase en capital yacni finance yacni oo dhaqaale u noqonaysaa marka muhiimada uu leeyahay waxaa mataqaanaa yacni lacaga ya- wuxuu ka sameynaya ha noqoto dhaqaale ha noqoto ama wax walba ha noqoto marka en muhiimada horta taas waaye yacni en su-aasha kale en igu xijisay haddaa isa xasuusanaysa aadaa kaaga mahadcelin lahaa ustaad Ee, sidee saameyn ugu yeelan kartaa nolol maalmeedka beeraleyda waa ka jawaabtay Ee, maxay muhiim ugu tahay in la qabto howlaha maaraynta goosashadana kolley waxaan filayaa in weli faahfaahin ee, aad ka bixiso
ha walaahiyda ene horta ene markii horta ene effective horta factor walba maaragtaa ene qofka transportationka ene waxyaabahan oo oo storageka ama systemkan waxyaabahan uu sameynayo ene mar walba eh, factor waa ku yahay ma ma fahamta ustaad Mhm.
marka ene ene sheegii maaragtay factorada waxaa ku ah maaragtay hadduu transportation yacni meesha uu rabay uu heli waayo number one ene xitaa maaragta uu u heli waayo kooskii ama ama yacni ene transportationkiina uu yahay very weak uu yahay ama yacni waxyaabahan maaragtay ene yacni oo uu s- uu uu soo go-ay iyo meesha uu rabo xitaa sometimes ene hadduu asoo story sameynayo maaragtay waxaa sameysmayo mataqaana Mhm.
waxa la dhahayo en raib ama yani en yani m- micnaha waxyaaba insect ama yani waxa effect gareenayo yani ba- badanaa waxyaabo effective oo yani oo ah dhanka animalka imaanaya ama ka dad micnaha ama nin ah ka imaado en en humanka ka imaado en mar walba effective horta wuu jiraa factor wuu jiraa ma fahantay Waa tahay.
laakiin waxyaabaha laakiin muhiimadiis uu leeyahay waxaa mataqaana waxyaabihii haddii u toosaan si qurux badan oo- oo oo qurux badan ay u noqdaan markaas wuu ka faa'iidayaa en marketing xitaa jaanis fiican uu ka helaa laga yaabaa en long time waxyaabihii maaragtay en seasonkii uu ku waxyeeshanayay waxyaabo badan inay u qabsoomaan oo si qurux badan maaragtay wiji- waxyaabo badan oo inay u samaysmaana aa yacni aad iyo aad u filaya marka waxyaabahaas oo dhan maaragtay waxay u noqonaysaa in maaragtay en value additionka xitaa qeyb uu ka yahay marka inuu yacni waxyaabo badan oo u samaysmaan marka en ustaad en saasay ila tahay aad Ee, sidee u- ee, ururkiinu u hubiyaa ee, macluumaadka ku saabsan maaraynta dalagyada oo ay beeraleydu soo dalbadaan waxaa la sameeyaa en en barnaamijka marka qolada yacni system walba wuxuu leeyahay en qofka kasoo qabo en waxaa lasoo concert gareeyey ama ama waxaa soo yacni soo codsatay en yacni waxyaabihii waa waa la raadiyaa availability-geedan waxaa la sameeyaa horta waxyaabahan horta wax ku habboon ma yahay en meelo badan maaragtay oo waxaa la sameeyaa en wacyigelin ah oo maaragtay waxyaabahan inuu horta yacni en u yahay horta waxtar leh inuu qofka yacni uu asiga maaragtay wax u taraayo en ama ama waxa uu sii samaysan karo ma fahanteen Mhm.
xitaa en eh, waxaa yacni la sameeyaa en eh, yacni micnaha mar walba maaragtay consultation ama fikir ama yacni waxyaabi uu qofku soo dalbado mar walba maaragtay waa la tixgeliyaa wax walbana maaragtay si qurux badan oo asigu ku qanci karo oo beritole markii yacni isdhahayo yacni en eh, alelehe marka programka ama wax walba yacni si qurux badan maaragtay waa loo waxyeeli karaa maasha allah waa loo sameeyaa mar walban maaragtay si mataalik ahaan ama niyad ahaan ama dhiiraan ahaan maaragtay si activity ahaan maaragtay en wax walbo maaragtay waa en si qurux badan en qofkii wax waa loo sameeyaa en hadday noqoto en en wax walba oo maaragtay en kasoo qabo fieldiga ah n kasoo qabo ama transportation ha ahaadan ama ha noqodaan ama sida ahaadaan ama wax walbo maaragtay qofka yacni n oo yacni ku ahaado waa tahay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay
taxanahan waxaa soo saaray ururka cuntada ee beeraha ee qaramada midoobay ee vow oo taageero ka helaya hay-adda horumarinta caalamigahi ee mareykanka u s aid sanduuqa waxqabadka degdegahi ee qaramada midoobey ee unisef xafiiska gargaarka bini'aadanimada ee beesha yurub ejo wakaaladda iskaashiga horumarinta caalamigahi ee dalka sweden ee sida hay-adda sadaqada ee dalka qatar iyo iskaashiga dalka jarmalka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii qaybtii labaad oo aan kaga hadlaynay maamulka iyo maaraynta iyo hagaajinta intaaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doono nabadgelyo